madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmi u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda puntland ee garowe markii ugu horeysay garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo saddex sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka turkiga islamarkaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda kuwait ayaa loogu magac daray genaraal maxamed abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka soomaaliyeed madaxweynaha puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd sida aan halkan ka maqashee eraboorka waxaa loogu magacdara allah u naxariistay genaraal maxamed abshir muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiisa marka de dabcan qof kasta oo soomaaliya wanaagsan waxna ka taga waa mudan yahay in la xuso lana qadariyo madaxweyne puntland waxay ku tashatay waxay hala yidhaahda isku tashi bay ku ballantay waxaan ku ballantay isku tashi waa aeroboortkii labaadii hadda aan daafurno oo caalami ah laga hirgeliyo puntland sida la sheegay cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahayd ama ha noqoto lacag shan milyan ahoo dawladda kuwait ay ku deeqday lix milyan aan moynaya inta kale ee ku baxday intaana ka tiro badan waxa aa lagu keenay isku tashigii dadweynaha iyo dowladda puntland ayaa ku yimaada wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay wado qorshayaal lagu horumarinayo garoomada soomaaliya xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa priority u ah kobcinta dhaqaale kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca eeraboorada ayaa ka mid ah iyo air navigation dowladda soomaaliya waxaan dadaal u galnay soo wareejinta hawada midaasi oo aan ku guulaysan in hawada soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo dowladda soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin sideed airport oo waddanka gudihiisa saddex ka mid ah airbooradaas waxay ku yaalaan puntland airboorka garowe ee maanta aan furayno dowladda ka raal noqdo dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee la sheegay iyagana ay gacan weyn oay gaarsiiseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku ammaanay puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waan sheegnaa mar walba nabadu waa furaha horumarka haddaysan nabad ka jiri lahayn puntland intaasoo airboort iyo intaasoo jidad iyo weli madaxweynaha igu soo wareejiyey shalay magaalada garowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo runtii waa wax laydinku ammaano horumarkaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha waxaa kaloo muhiima inaad dul qaadataan shacabku inu dul qaato dowladnimadu hal maalin ma aha hal bil maaha hal sana ma aha waa wax taxana ah oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madax ka kala socotay dalalka jabuuti iyo etoobiya iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee ay yeelanayso garowe ayaa soo buuxiyey teendho weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee boosaaso garoon suuro geliyey inay soo caga dhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horay u imaan jirin deegaanada puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi nuux muuse birjeeb v o a garowe